إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii rawdat lanwaar fii siirati nabiyi lmukhtaar marka waxaan ku dhex jirnay ghaswadii fatxulmaka waxaan soo gaarnay nabiga sala allahu calayhi wasalam in markuu dawaafka dhammeeyey uu u yeedhay cuhmaan ibnu dalxa oo furaha kacbada hayay kacbadu waa qol xidhan oo furo leh marka furihii ayuu ka qaatay kadibna wuxuu amray in la furo waa la furay nabiga sala allahu calayhi wasalam intuusan gelin wuxuu amray horta in laga dahiro kacbada waxa ku jira ee sanamyaal ah sanamyaalkiyaa laga baxshay waana la jejabshay masawiradiyaa laga soo baxshay waa la suuliyey waana la tirtiray kadib uu galay nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo usaamat ibnu zayd iyo bilaal albaabkii kacbada ay xirteen si aan dadku isugu soo cidhiirin markaasuu nabiga sala allahu calayh wasalam laba ragca ku tukaday halkaas ayaan maraynay ciwaankaa waxaa ku xiga laa tafriiba calaykum wax eedayna dushiinna ma ahaanin ciwaanka uu dhigay shiiqa uma intaas ka gadaal fataxa nabigu waa furay albaaba albaabkiiuu furay markuu salaaddii tukaday oo uu ducaystay oo uu ku wareegay gudaha waxa weeyaan qolka gudihiisa oo dhinac walba ilaahay u waxiday ayuu nabigu albaabkii furay wa kaanat qurayshun quraysh waxay ahayd qad mala'at mid buuxiday almasjid alxaraama masjidulxaraamka sufuufan safafyaal xaalay yihiin masaajidkay ka buuxeen iyagoo safsaf ah ilaa waanagii soo ogaanay in rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu soo yidhi abu sufyaan man dakhala beyta abi sufyaan fa huwa aamin wman dakla masjid alxaraam fahuwa aamin waman laqa beytahu fahuwa aamin waxa weyan saddexdii shay oo nabigu uu yidhi qofkii sameeya aaminu noqonaa waxaa ka mid ahayd masjidulxaraamka markaa beydka ilaahay oo masjidulxaraamka ayay galeen oo waxa weyan dadkii iska buuxiyeen marka safsaf ay uga buuxeen faakhada nabigu wuxuu qabtay bicadaadatayilbaabi albaabka labadiisa tiir albaabka laba tiiro labada dhinac ka celiduu leeyahay labadaasuu nabigu qabtay fa khadaba waa khudbeeyey khudbatan khudbo khudbadaasoo baliiqatan xeel dheer khudbo aad u xeel dheer macnaha macaani badan xambaarsan ayuu khudbeeyey khudbadaasoo bayana uu ku caddeeyey fiiha khudbada dhexdeeda kaiiran in badan oo min axkaamilislaami islaamka axkaamtiisii ka mid ah in badan axkaamta islaamka ka mid ah oo kala duwan ayuu ku caddeeyey wa asqada nabigu waa riday umuura aljaahiliya arrimihii jaahiliga waxyaalihii jaahiliga oo sida ardoonka waxa weyn reer hebelaa wiil laga dilay wiil ha laga soo dilo ayadoon qofkii dilay loo dilayne waxa weeyaan un reer hebel qofa laga dilo taasoo kalaa ka mid aheed wa aclana wuxuu muujiyey nabiga can dahaabi nakhwatihaa jaahiliyada kibirkeedii iyo isla weynankeedii inuu tegey jaahiliyada nakhwadeedii nakhwada waa alkibru waalfakr kibirkeedii iyo isla weynankii jaahiliyada inuu dhammaaday oo tegey taas ayuu nabiga sala allahu calayh wasalam iclaanshay uma qaala nabigu wuxuu yidhi yaa macshara quraysh kulanka qurayshyadaay jamaacada oo meesha iskugu timid oo quraysheeday maa tarawna maxaad u malaynaysaan annii faacilun bikum inaan idinku samaynaa waxa weeyaan markii nabiga bicadiisii laga soo tiriyo waa koob iyo labaatan sano kadib sanadii sideedaadu hijriyadu nabiga sal allahu calayh wasalam qabsaday waxa weeyaan saddex iyo toban sano hore makuu joogay sideed sanana waxa weeyaan madiinuu jiray koob iyo labaatan sana bicadii laga joogaa intaas nimankii la dagaalamayy wey nimankuu ka qaalib noqdo waa nimankii mandheerta saaray waa nimanka isagoo tukaa kacbada agteeda ku ceejiyey nimankiioo maanta toban kun oo ciidana uu ku qabsaday wey oo uu ka xoog roonaaday marka wuxuu ku yidhi maxaad malaynaysaan annii faacilun bikum inaan idinku samaynaa qaaluu waxay yidhaahdeen khayran khayran kaa malaynayn de wax kaloo yidhahdaan iyagu furan male khayran kaa malaynaynaa khayr waxay yidhaahdeen akhun kariimun yacnii anta adiga akhun kariimun walaan walaal wanaag badanaad tahay wabnu akhin kariimin walaal wanaag badan wiilkiisna waa tahay aabbaana nin wanaag badan oo ahaa jiraadna nin wanaag badan fiiri markay mandheerta saarayeen saas dhihi mayn markay ceejinayeen sidaas dhihi mayn maanta markii tabar ay u run sheegtay oo waxa weeyaan ilaahii weynaa subxaanahu wa tacaala uu ciseeyey tawxiidkii iyo ehelkiisii maalinkaasay marka yidhaahdeen adiga waxaa tahay wiil walaalaho wanaag badan aabbahaana mid wanaag badan buu ahaa qaala nabigu wuxuu yidhi laa tasriiba calaykum alyowm maanta wax eedayna dushiinna ma ahaanin waa sidii nabiyullaahi yuusuf uu walaalihiis ku yidhi waa dariiqatu lambiyaa waxay tusaydaa nabiyada nabiyada dariiqadoodu inay tahay waxa weyn ilaah in loo gargaaro oo shirkiga iyo kufriga la suuliyo laakiin aysan ahayn intiqaam in la aadsado oo nafta qofka laga ciilbeelo inaysan ahayn ka ciilbeelid qofka laga ciilbeeloo la yidhaahdo intaasu kuu geysta u geyso inaysan ahayn ee maqsadkoodu unu yahay ilaahay ha loo gargaaro dadkii nuucaas u galay waxa weeyaan kama uusan aarsan nabiga sal allahu calayh wasalam wuxuu yidhi idhabuu taga fa antum ulaqaa waxaa tihin kuwa layska sii daayay iska taga wax eedayna dushiina ma ahaanin waana sidii nabiyullaahi yuusuf walaalihiis ku yidhi waa dariiqatu lambiyaa weeye uma nasla nebigu waa soo degay wajalasa wuxuu fadhiistay fi lmasjid alxaraam masjidulxaraamka ayuu nabigu dhex fadhiistay sala allahu calayh wasalam wa radda waana u celiyey almiftaaxa furihiina ilaa cumaan ibnu alxa ninkii uu ka qaado awal bahay jiray cumaan ibnu alxa ayuu u celiyey wa qaala nabigu wuxuu yidhi khudhaa qaado khaalidatan xaalayta midii kugu waaraysa taalidatan horay xaadal u haysa jirtay waxa weyn taalidada waa maalkaaga horeo qadiimka ahaa marka haddana agtaaday ku waaraysaa hadda kadibna agtaaday ku waaraysaa hadda korna agtaaday ooli jirta weeye khudhaa qaado khaalidatan xaalay waarayso taalidatan xaalay qadiimto horay aad u haysa jirtay laa yansicuhaa kaa siibi mayo minkum xaggiinna laa yansicuhaa furahaas ka siibi maayo minkum xaggiinna ilaa daalimun qof daalima maahane mucjamulkabiirku dabaraani ku wariyey xadiidkaas albayca baycadii nabiga sal allahu calayh wasalam uma ataa nabigu wuxuu tegay asafaa buurtii safaa ayuu nebigu tegey sala allahu calayh wasalam facalaa waa koray calayhi calaa safaa buurta korkeeduu koray xaydu meel yanduru uu firina ilalbeyti beydkii beydka waa kacbada waxa weya isagoo soo firina markaas bannaankay ka jirto masaajidku wuu yaraa bannaankay ku tilla hadda laakiin gudahay ku taalla safa marka inta kacbada koray inta kore waxaan rabaa buurta safaa uu inta koray uu xaggaas ka soo fiirinaya xaggaasuu ka soo fiirina markaas xoogaa way ka hoosaydaa mar haddii buur la koro hadde hadda buurta iyo wixii o dhanba waa la jaro masaajidkii ku dhex taallaaba yanduru asagoo soo fiirinaya ilalbeyti beydka fa rafaca koruu nabigu u qaaday yadayhi labadiisa gacmood yadcuu xaalu ilaahay baryayo oo meelo badana waxay ka mid tahay nabiga ay ka sugan tahay sala allahu calayhi wasalam in marka ilaahay la baryayo gacmaha kor loo qaado meelo badan ay ka sugan tahay xajkaoo kale lix meelood waatii ku sugneed inuu nabigu gacmaha kor u qaado ku ducaystay oo midna safa ahayd midna marwo ahayd midna carafa ay ahayd midna musdelifa ay ahayd midna jamratuluulaa midna jamratulwusdaa marka lixdaas meeloodba xajka ayay uga sugneed meelo badan oo kaleetana nabiga isagoo ilaahay baryayo oo waxa weeyaan ilaahay markuu barya gacmaha kor u taaga way sugan tahay marka meelaha gabalna ma sugna marka nabiga saxaabadu kor taagay sal allahu calayh wasalam bal min asbaabi ijaabati ducaayba ka mid tahay saxaabada kor loo taago waxyaalaha ilaahay baryada ku aqbalayba ka mid tahay uma baayaca naasa dadkii ayuu nabigu beeco la galay calal islaam islaamnimu beeco kula galay beecada waa ballan ballanuu kula galay islaamnimada wa miman dad waxaa ka mid ahaa aslama islaamay yowma-idin maalinkaas abuuquxaafa abu quxaafa waalidu abibakr idiiq abubakr sidiiq aabbihiis radia allaahu canhu waxa weyn abubakr sidiiq aabbihiis maalinkaasu islaamna isagoo madaxu boosh cad yahay oo waxa weeyaan geedka amboohiga aad moodo madaxa dhown boosh yahay ayaa la keenay markaasuu islaamay markaasu waa kii nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam hayiru shayb wajtanibu sawaad ciradan bedela kana fogaada madowga madowgu waa xaaraan waxa weeyaan cirada laakiin bedela wax kale un mariya kalar kale ama gaduud ha ahaado ama midab kale ha ahaadee laakiin madow maya madowgu waa xaaraan marka hayiru shayb shayba uu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam maalinkaasu islaamay fa farixa waa farxay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam biislaamihi abiquxaafata abiquxaafa islaamkiisa uu islaamay nabigu waa ku farxay uma baayaca nisaa kadibna wuxuu ballankii la galay dumarka bacda rijaali raggii ka gadaal markuu raggii baycada la galay dumarkiiuu haddana bayco la galay wuxuuna baycada kula galay dumarka calaa anlaa yushrigna billaahi inaysan ilaahay la wadaajin shay-an waxba kow ballanka koowaad ee islaamnimo lagu ballamaa waa ilaahay cibaadadaha loo kala yeelo ilaahay inaysan cid cibaadada ugu darin walaa yasriqna inaysan waxadayn walaa yaznina inaysan zinaysanayn inaysan zinaysanayn walaa yaqtulna inaysan dilayn owlaadahunna carruurtay dhaleen carruurtooda inaysan dilayn ha ahaadeen kuwa caloosha ku jiro oo lagu dilo ha ahaadeen markay dhalaan dhashaan oo la dilo labadaba waa xaaraan mid bannaano ma jirto waxa weeyaan hadda iyagoo noolna waa la dilaa carruurta ayagoo caloosha ku jiraan waa la dilaa laakiin caruurta la dila waa caruurtan aabbaha lahayn haddeen aad taasa u badan laakiin hadda caruur aabbale alxamdulilahi lama dilo laakiin shaydaanka cadownimadiisa shaydaanku qofka ilaa uu naar ku hubsada kama haro zinuu ku ridaya marka hore waa kabiira waa dembi weyn waa fadeexo adduun waa fadeexo aakhiro laakiin intaas ugu dayma markii waxa weyan carruurka caloosha ku abuurmo ayuu wuxuu leeyahay waad ceeboobaysaahe si aadan u ceeboobin dil uu leeyay dembigii hore tanaa ka weyn dembigii hore kanaa ka weyn bal fiiri bal ma gartaan intaas dadkii markaasi kow uga siinay waa la arkay iyagoo dilo dariiqa ku tuuray waa la arkay iyagoo intaa dhaxa mas-uuli ku riday intaba waa la arkay waxa weeyaan dawa laysku daldalay caloosha waxa lagu soo dilo intaba marka saqiir aan dembi gelin oo la dilay weeye marka qatlulmu'min weeye waa qof saqiir ah oo la dilay oo wax dembiho lagu dilay aan la arag sinadiiba tanaa ka sii daran kadibna waxaa ku xigay inuu yidhaahdo waadna sinaysatay muumin yaroo saqiirana waa dishay waa kuu dhammaatay iska gala oo gaalada iska raac taasaa ku xig maxaa yeele asagu marna kama harayo dembiba dembi usii dhiibaya marka waxaa la rabaa qofku midka ugu horray inuu iska ilaaliyo hadduu shaydaankii ku ridayna uusan quusane midka labaad uu iska ilaaliyo laakiin yastakfuuna min annaas walaa yastakfuuna min allah waxa weeyaan allah fadeexada hortiisa markay tagaan ku dhici doonto dadkaas fadeexada alla hortiisa kula dhici doonta kama cabsanayaan laakiin dadku yay kula yaabeen intaasa isleeyihi markaasaa saqiirada loo dilaya taasaa fadeexa marka nabigu ballanuu kula galay sala allahu calayh wasalam wuxuu kaloo ballan kula galay walaa yaatiina inaysan la imaan bibuhtaanin been abuur been abuurkaasuu yaftariinahu ay abuuranayaan bayna aydiihinna gacmahooda iyo wa arjulihinna lugahooda dhexdooda gacmahooda iyo lugahooda dhexdooda been abuur ay ka samaynayaan waa maxay kan waxay yahay macnaheeda gabar nin leh oo zawj leh in nin kale ilmo uu ka dhalay ay ninkeeda u saarido ninkaanaan dhalay ay leedahay mana dhaline meel kale ay ka keento marka waa been abuur ay lugaheeda iyo gacmaheeda dhexdeeda ka samayday ninkaana lagu been abuuranah lagu dhajinee meel kanaan laga keenay marka waa zinadii nuuc ka mid ah laakiin dulmi kale kusii jiro oo mar waa zino marka labaadna waa maxay waa waxa weeya nasab aan islahayn oo la isku dhajinayo oo caruurkan ninkaanoo beriinka ah lagu dhajinaya waa marka nuuc sii gaaroo zine ah oo haddana xumaan kaloo dheeraad la socota maxaa yaele cunugaas uusan ninkaanu dhalin aab buu leeyaha waa xaaraan dhaxalkiisu wax ka qaadaa waa xaaraan gabdho uusan la dhalan wax maxram u noqonaa ninkaan gabdhaha kale u dhalayoo bahaha kale ayuu leeyahay maxram aanu ahay waa xaaraan ninkaan waxa weyn walaalihiisu leeyahy eedda waa xaaraan waxaa ka dhalanaya oo ka ratibmaya waxa weyn xaaraan dheer oo muddo dheer soconaysa masaladaas waxay ula soo dhacaydaa inaan ku baraarujiyo masale aad u fasaad badan oo hadda dhacda waxay tahay masaladaas kulligoodna waxaa masaa'ilkaasoo dhan curiya ama dhalinaya waxay tahay in ceebta banu aadanka xaggiisa laga cararo ilaahay cadaabkiisa ceebta xaggiisa marka la hortago dhacaydana aan laga cararin waxaa dhacaysa waxa weeyaan wiil iyo gabarh waxa weeyaan inta sheegsheekaystaana zina ka dhacda gabadha uray yeelata labadii tola iskugu soo baxayda marka la ogaado in ninkaan wacalka u dhalay markaasaa leedahay guurso ilmihii calooshay ku jiraan guurso guurso imisa marka fadeexa ka dhacayda meeshaas ma taqaan o horta marka ugu horayda ilmahaanu caloosha ku jiran maxay tahay ujeeddada laga leeyahy ma taqaan waxaa la rabaa cunugaas wacalkaa meesha in lagu qariyo oo gabadhiyaa wacalashi aan la dhicin curadkiyaa laga dhigaa cunuga runkaa u fiirso cunugaas macnaha aan sharciga ku dhalan isaga xumaan kale male cunugaan laakiin cunugaas aan sharciga ku dhalana curadkii laga dhigaya imise fasaada iskorkorayda ma taqaana marka ugu horayda waxa weeye nikaaxu ma istaagaya mase ma istaagaya shaaficiyadu iyagu waxay qabaan waa istaagaya laakiin xanaabilada iyo aimada kale ma istaaga ay leeyihiin qowlka sawaabkaana waa qowlkaas inuusan istaagaynin oo waxa weeyaan xagga adille ahaan waxaa xoog badan inuusan nikaaxu xirmayn laakiin waa masale khilaafiya xagga kaba soo tag meeqa dembigaasu zinadii maru ahaa laakiin dembi aan joogsayna meeshaan ka dhalana cunugaanu aab buu leeyahay culimmadana way isla ogolyihin afarta madob iyo qayrkood inay xaaraanta inuu ku abtirsado ninka wacalkan dhalay inuu ku abtirsado afarta madob qayrkood way isla ogolyihin waxa weeyaan waa xaaraan qadcana koo waa dhaxlaha la leeyahay la ruurtii lagu daray waa xaaraan hantidaas xaaraanu ku qaadana ninkaas gabdhihii maxaarimtiisa ahaa oo la dhashay waxa weyn eeduu leeyahy gabdhaha uu nimanka waxa weeye ninkaasu gabdhaha uu islaamaha kale u dhaleenna walaaluu leeyahy oo maxram ahaan ula socono waana xaaraan intaasa intuu cunugu nool yahay soconay ilaa faraciisa waxaa dhacda muddo dheer inay iska noqoto marka waxa weeye intaasoo dembi ayaa ka shaqeeyey dadkii yidhi gabadhan ceebteeda aan qarino oo ka qayb qaatay qof kastoo ka qayb qaata dembigaas xabuu ku leeyahy ma garatay waxa weeyaan hadday rabtaan inaad isku guuridaan waa inaad kolba horta samay horta cunugaanu ha dhasho ha la qaado wacal weeye xagga hala geeyo xagga dhiga marka cunuga meesha laga saaro labadan zinada ku dhacday haddaad isiinaydaan waa baab kale soo ma jeedid laakiin taasna haddee maba rabaanba waxay qarinaayeenba halka cunugu soo ma jeedid waa fasaad haddii kale waa inaad ogaataa dembi joogtaa meesha inuu ka socdo dembi joogtaa awal wuxuu ahaa mid maalin dhacay marka arrin khatara weeye weliba ilaahay awoodiis wax oo aad looga murgo waagi hore waxa weeyaan koonfurtu way ka ladnaayeen ma oqoon nin soo taagan oo le ilmahan anaa wacallimo ku dhalaye ha laysku keenna astuuro wax laga yiqiin maahayn gobolladan gobollo kale soomaaliya ha laga yiqiin oo balaayadaasu ka dhacda soo ma jeedid gobollo kale soomaaliya iyo jabuuti meelahaasa laga yiqiin balaayo waxa laleeyahay cunuga horaa saas fasaadka ku dhashay saasaa laisku siiyey halkaana hadda ka bilaaba waa in la hor istaagaa sababto ah waxa weeyaan middeeda kale waxay fududaynaydaa zinadii zinadii mid walba hadhow waa la isku astuuraha leeyahay marka dambe waxay noqonaydaa sida waxa weeyaan gaaladaas koonfur africa iyo cawaamta camala in la yidhaahdo dhib male ha laysku baroobay inay isku horta wax iska dhalaayaan kadib ay isguursan doonaan oo caadi marka dhaqangaalaad rasmi a iska noqoto waa arrin khatar ah marka marka waxaa la rabaa in waxa weeyaan munkarku inta goor goortaa la hor istaaga waa arrin khatar ah waxa weeyaan xumaan dhacday asturiddeeda waxa weeyaan hadday ilahay ka cabsanayaan ilahay waxa weyan ha iska daayin marka hore laakiin balaayo marka dambe in laga shaqeeyo waa arrin khatar ah walaa yacsiina inaysan nabiga caasinaynu nabigu ballanka kula galay fii macruufin shay wanaaggiisa la yaqaan shay wanaag ah dee nabigu wax alla wuxuu amraaba waa wanaag xadiiska imaam axmed musnadkiisa ku wariyey wa minman dad waxaa ka mid ahaa baayaca ballanka la galay yowma-idin maalinkaas min annisaa'i dumarka xaalay ka mid tahay hinda bintu cutba imra'atu abi sufyaan hinda bintu cutba imra'atu abi sufyaan waxaa weyn aabbahe dagaalkii badanaa lagu dilay ninkeedana hogaamiyihii dagaalu ahaa waxa weyn hinda waa gabadhii maalintii uxud dagaalka dhinaca uga jirtay oo markii la dilay shuhadadii googoyday wa khaasatan nabiga adeerkiis xamza ibnu cabdilmudalib googoyday ee beerkiisii soo bixiday gabadhaas weeye gabadhaas inta indhashareer soo qaadatay timid markaasay beecadii wax ka gashay markay islaamtay ka gadaalay nabiga la hadashay fiiri nabiga waxba ma dhihin fiiri waa gabadhii nabiga adeerkiis dildilacdoo googoyday xaydkaasu ku tusaydaa nabiga ujeeddadiisu maahan intiqaam aarsi ma ahan wax iska dhicin ma ahan waxay tahay dadka inay naar ka badbaadaan iyo ilaah in loo gargaaro labada ujeeddo uu leeyahay kow litakuuna kelimatullahi hiya alculyaa maxaa kaleeto uu ka murgayaa dadka inay naar ka badbaadaanuu rabaa oo dadkaasu aysan naar gelin lacallaka baaqicu nafsaka allaa yakuunu mu'miniin qofka inuu ka badbaado naar oo iimaan laga helo waa waxa ugu weynba ma ahan inuu qofkan asagu mar horta ka cilbeelo ma aha ma taasu maqsad uma ahan ka mid maahan maqaasidiisa soo uma jeedid waa arrin aad marka u weyn waa arrin aad u weyn marka hindaa ka mid aheed jaaad way timid mutanaqibatan xaalay ta mid niqaab u xihan yahay iyadoo indhashareer u xihan yahay timid mutanakiratan xaalay isqarinaydo oo nabiga iska qarinayso maxay iskaga qarineen khawfan cabsi daraaddeed calaa nafsiha nafsadeeda ayuu cabsanaydo mimaa shayayna ka cabsanayday kaanad ay ahayd qad facalad mid samayday binacshi xamza xamza ibni cabdilmualib waxa weyn mawdkiisa meydkiisa ay ku samayday nacshiga waxa weyn waa jusadiisii taasay marka ka cabsanayd falamaa tamad markay dhammaystirantay lahaa hindacal baycatu baycadii oo islaamnimo ay ku ballantay markaas ay islaamnimadii gashay oo nebigu og yahay inay islaamtay kadib inay aamin tahay ogtay fiiri markay islaamtay oo waxa weyn baycada u dhammaystirantay qaalad waxay tidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow maa kaana ma ahayn calaa wejil ardi dhulka korkiisa min ahli khibaa'in guri dadkiis khibaaga waa teendhada marka dad guri deggan ma jirin ma aysan ahayn axabba kuwa laga jacayl badan yahay ilaya aniga agtayda min an yadilluu inay dulloobaan min ahli khibaa'ika gurigaaga dadkiisa uma maa asbaxa adduunka korkiisa guriga aan ugu jeclaa dadkiisu inay dulloobaan gurigaagu ahay tir hadda koor adduunka korkiisa inta guri ku taalla guriga aan ugu jeclahay dadka degan inay dulloobaan gurigaagu ahaa uma maa asbaxa ma noqon alyowma maanta calaa weji lardi dhulka korkiisa ahlu khibaa'in teenda daddegan ama guri daddegan axabba mid laga jacayl badan yahay ilaya agtayda min an yacizuu inay cizoobaan min ahli khibaa'ika gurigaaga dadkiisa maantana adduunka korkiisa inta guri ku taalla gurigaaga dadkiisaan ugu jecla inay cizoobaan oy sharfoobeen ilaa ilaahay bay rumayd ma u jeedaa faqaala rasuululaahi rasuulkii alla sal allahu alay slm wuxuu ku yidhi wa aydan haddana waladii allihii baan ku dhaartay nafsii nafsadaydu waladii allihii aan ku dhaartay nafsu muxamadin nabi moxamed nafsadiisu biyadii gacantiisa ay ku jirteen macnaha wad weeyaan maxaa kale marka su-aal kaley weydiisatay oo ku saabsaneed waxa weeyaan abu sufyaan waa nin bakiilahoo biil nugu filan nama siiya aniga carruurtee isagoon ogayn hantidiisa xoogaa nugu filan ma ka qaadanna ka qaatuu yidhi nabigu sal allahu alay slm biilku waa ku waajibay laakiin waa in macruuf aad uga qaadataan meel waxa ka dhigan in qof kale laga siima biil idinku filan bis oo intii aad xaq u lahaydeen marka waxaasna waxay ku tusaydaa nabi maxamed sal allahu calay wasalam maqsadkiisu ma ahayn qof inuu ka caarsado waxa weeyaan qofku inuu naar ka badbado islaamo waxa weyn diinkuna uu kor noqdo tawxiidku kor noqdo maqaasidiisa kuwaasa waaweyna ka mid ahaa وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب وحوها قد جلس مد فريستي أسفل مكان كهوسي من مجلس رسول الله رسول كإله ميشو فنيه صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس ضدك حال جارسين يا نبي ورك كسو بحيا أيو ضدك جارسين أن مقلين ويبايعهم حال بلنك ضدك لجليو أنو نبي حقي سكلجلي أو بلنك أس نبي ضدك جارسين لا ضدك ترادي كبتين وانا فوقين مركا هذا الكو جارسين يا وكانت waxay ahayd bay'atu nisaa dumarka balankoodu kalaaman hadal u aha balanka uu nabigu dumarka la galay afka uu kala galay bigeeri musaafahatin gacan qaad la'aan raga waa gacan qaadayay dumarka maya sida Aisha tiri ma masad yadu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam yad imra'atin qad nabi muhammad gacantiisu ma taaban gacan qof dumar oo ajnabi ka awaligiis saas waa nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam bal inuu xadiiska saxiix muslim waxa ku tahay taabashada gacanta lagu taabto qof ajnabi ka waazino ah waazino ah zina way waa qayb zinada kamid ah gacanta zinadeedu waa albatsh marka waa xaraan qad'an ah waa xaraan qad'an ah qof kasta waa inuu ogaadaa islaam ajnabi ka taabashadeedu waa xaraan waazino ah sala ajaib badan waxa Soomaaliyeed aad u weydiiyaan waxa weeyaan weesada ma jabida war weesada ma ga jabinee xataa haddii maanta ninka ay gabar ajnabi ka taabata wuxuu le ya weesadii iga jabida war weese waa nus liiter biyo halkan iska yaalla xataa kaba dhig inay kaa jabiday baa ka dhig xata ayadoo qowlka raajixa min xaysu daliil masale iska khilaafiyo fiqiyaa weeye oo haddee saxaabadii isku khilaafeen laakiin min xaysu daliil waa inaysan jabin xagga daliilka midda xoog badan laakiin had kaba dhig inay kaa jabtay war maxay kuu jirtaa nus liiter biyahaad helaydahay laakiin inaad taabata waazina tan ma kula weynaato ma tan kula weynaato tanaa la rabay inay kula weynaato oodan taaban ood ka fogaato oo iska ilaalido oo tira war waan naar yaana istaaban soo ma jeedin halkaas inay kula weynaato laakiin yaa waxa weeyse la'aanay dhigtay aad waxa weeyaan weeyse wax yar waa inaad ogolaato wixii say u kala weynaa loo kala weyneeyaa waqad jaa waa yimaadeen bacdu naasi dadka gobolkood liyubaayicu si ay ballan ula galaan rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam cala alhijrati hijro gabalaa yimid marka dadkii gabalaa yimid waxay dhahdeen rasuulka alla waxaan rabnaa inaan ballanka ula galno inaan hijroonayno ilaa waxay ahayd markaas intii ka horreeday siddeeddii sanoo nabigu madiine jiray sala allahu calayhi wasalam waxay ahayd sharci qofka maka joogo islaamaa inuu hijroodo saasaa sharci ahayd qofkii awooda sidaasuu mamuur ku ahaa dadaa u yimid oo yidhahdeen haye rasuulka allow ballan aan kula gelayno aan hijradii gelayno aan hadda dhaqajinayno qaala nabi wuxuu idhi dahaba waa tageen ahlulhijra macnaha ajarkaas dadkiisii waa la tageen fursaddaas waktiyay furneed moogtay fursad walbaaba cirku markuu da'aayo aa la doogtaa cibaado walba waktiyay leedahay cirku markuu da'aayo aa la doogtaa markii roobkau ka haddaad u dhigato weelka dhibic kugu dhicime allah mustacaan marka faqaala nabigu wuxuu yidhi dahaba waa tageen ahlulhijrati dadkii hijrada waa tageen bimaa fiiha maca maa fiiha wixii ajar ku sugnaa dadkaas waa la tageen laa hijrata wax hijraa ma ahaanin bacda fatxi maka maka markii la furtay ka gadaal marka laa hijrata hijr maxaa laydhaha hijro waxa weeyaan alintiqaal min baladi shirk ilaa baladi lislaam qofku hijro waxaa la yidhaahdaa inuu beledka islaamka aado inta beledka shirkiga iyo kufriga ka tago beledka shirkiga iyo kufriga inuu qofku ka tagaa la yidhaahdaa oo beledka islaamka uu aado ama beledka bidcada iyo fisqiga uu ka tago beledka waxa weeyaan sunnada iyo daacada uu aado oo taas lafteedu waa soo gashaa inaa alcilmigu marka hijra waa saas asalka marka hijra ma jirto maka haddii la furtay ahlcilmigu waxay yidhaahdeen macnaheedu waxa weeye hijro khaas ah hijro khaas ah oo ah hijradii laga hijroonayey maka oo loo hijroonayo madiina amaa hijradii kale waxa weeyaan oo laga soo hijroonayo beledulshirki oo beledultawxiid walislaam la aadayey taas waxa weeyaan inta gaalba lala dagaalamayo jihaad sharci yahay ayaduna waa baaqi sidaasaa nabigu yidhi sal allahu calayh wasalam inta waxa weeyaan gaalba lala jihaadayo oo waxa weyn jihaadkuba sharci yahay hijradiina waa sharci in buldaanta kufaarta laga guuro oo buldaanta islaamka la aado taas waa baaqi laakiin middii khaaska ahayd weeye midda halkaas ku ekaata culimmadu marka halkaas waxay ka soo qaateen masalo weyn oo ah waxaa xadiidkaanu tusayaa magaalada maka almukarama weligee weligeed inaysan beledulkufri noqon weligeed dambe maalinkaas siday waxa weeyaan beledulislaam u noqotay dib dambe daarulkufri u noqomin sababtoo ah hadday daarulkufri noqon lahayd waxaa waajibi lahaa in laga hijroodo soo maaha nabi maxamedaana sheegay inaan dib dambe aysan sharci in looga hijroodo dhanka kale xadiiska bukhari muslim nabigu wuxuu sheegay weligee dambe inuusan alla xalaalayahin in lagu dagaalamo hadday beledulkufri noqon lahaydna xalaalay noqon lahayd in gaalka laga qaada marka labada xadiis iyo ka badanba waxay tusayaan dib dambe inaan ilaahay gacanta ugu gelayn inta muslimiintu waxa weyn taagan yahay oo la cibaadaysanayo waxa weeyaan inaysan gacanta ilaahay gaalo u gelayn marka hijrada joogsatay waa midaas ama midii kale waa sharci weeye nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam walaakin jihaadun jihaad ayaa jira jihaad ayaa jira walaakin jihaadun jihaad ayaa jira iyo waniyatu niyaysi mar qofkuu jihaadkii ku jiro oo cadowgii la dagaalamaa iyo mar uu niyaysan yahay oo waxa weeyaan cadowga ilaahay inuu la dagaalamo uu niyaysan yahay waidastunfirtum haddii laydinka bixi dalbo oo imaamkii muslimiinta uu ku dhawaaqu yidhahdo soo baxa oo jihaadka u soo baxa fanfiruu baxa xadiidkana imaamulbukhaari ayaa saxiixiisa ku wariyey marka waxaa haray waa hijrada buldaanta kala iyo jihaadkii iyo niyadii taas ayaa baaqi ah ilaa qiyaami saaca ilaa nabi ciise uu ka soo baxayo unaasun uhdira dimaa'uhum halkaana wuxuu uga hadlayaa cuwaankan u sameeyey dad nabiga sala allahu calayhi wasalam maalinku maka soo galay uu hudur ka dhigay dhiiggooda oo uu yidhi meeshii lagu arka ha lagu dilo xataa hadday kacbada daahyadeeda ku jiraan ha lagu dilo bartaas dad uu maalinkaas nabigu sidaas yidhiyaa jirtay sala allahu calayh wasalam unaasun dad dadkaasoo uhdirad hudur laga dhigay dimaa'ahum dhiigyaalkooda dhiiggooda hudur laga dhigay oo nabi muxamed sala allahu calayh wasalam u iclaanshay weeye wa kaana rasuululaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam qad ahdara mid hudur ka dhigay yowma-idin maalinkaas dimaa'a unaasin dad dhiigyaalkood dadkaasoo cadumad ay weynaatay dunuubuhum dembiyaalkooda dad dunuub waaweyn galay dad dunuub waaweyn galay ayaa nabigu hudur ka dhigay dhiiggooda oo wa kaburad ay weynaatay jaraa'imuhum dembiyaalkooda faamara nabigu wuxuu amray biqatlihim dadkaas in la dilo xataa walow kaanuu hadday ahaadaanna mutacalliqiina kuwa ku dheggan biastaari alkacbati kacbada daahyadeed kacbadu waxa weeyaan maraa ku wareegsan maradaas xataa iyagoo ku dheggan haddii loogu tago in lagu dilo waa meesha dhulka ugu xurmada badan fadaaqad waxaa ku cidhiiriyoonaatay calayhim dadkaas korkooda alardu dhulkii bimaa raxubad maca ruxbihaa ayadoo dhulka alle waasac yahay haddana cidhiiriyay ku noqotay meel ay uga noolaadaan dhulkii waa la yaraada waa la yaraaday fa minhum dadkaas ayuu ka mid ahaaday man gabal xaqad ay ku laasimtay calayhi korkiisa kelimatulcadaabi kelimadii cadaabka laamla'anna jahannama min aljinnati wannaasi ajmaciin dad qaybtaas ka mid noqday oo ilaahay qadaray in la cadaabo ayaa jiray qaybtaas waxa weeyaan waqutila waa la dilo wey kaas oo gaalnimadiyaa lagu dilaa qof haddii gaalnimo lagu dilay oo weliba haddee nebi moxameda amre in la dilo sala allahu calay wasalam waa xaqiiqa marka gaalnimaa lagu dilay dadka nuucaasa marka waa dad kelimatulcadaab ay u waajibtay wa minhum dadkaasuu ka mid ahaaday man gabal adrakatu ay ka gaarto haleeshay cinaayatullahi ilaahay ilaalintiisa oo fa aslama islaamay gabal ilaahay ilaaliyey oo waxa weeyaan aan la dilina jiray dadka nabigu yidhi ha la dilo oo rabbulcaalamiinta naxariistiisu gaartay waxa weeyaan kadibna dilkii saas uga badbaaday faama aladiina dadka qutiluu la dilay fahum dadkaasu cabdulcuza ibnu khadal weeye ninka koobaad ee la dilay waa cabdulcuza ibnulkhadal ninkaas waa la dilay ninka labaadna wuxuu ahaa waa maqiis ibnu subaaba ninkaasna asna waa la dilay oo dadka ayaandaradu ku dhacday ee sidii nabigu u amray sala allahu calayh wasalam dilkii ugu dhacay ayuu ka mid noqday waxaa kaloo ka mid ahaa iyo walxaari ibnu nufayl waxaa kaloo ka mid ahaa waqaynatun gabar hoobalad ah ama fanaanad ah oo libni khadal u sugnaatay ibnu khadalkaas waxa weyaan cabdulcuza ibnu khadal gabar oo waxa weeyaan fanaanada oo uu lahaa taasna waxa weeyaan iyaduna ka miday ahayd oo nabiga caayi jirtay oo ku heesi jirtay nabiga caydiis isagaa yidhi ku hees markaas iyaduna ku heesi jirtay nabiga caydiis taasaa ka mid ahayd marka taas iyadana waa la dilay kuwa ayaan daradu ku dhacday ka mid aheed arbacatu nafarin hum ayagu arbacatu nafarin waa koox afar ah yuqaalu waxaa kaloo la yidhaah wa aydan noqosha waxaa ku jiray alxaaris ibnu dulaadil ninkaasasna sidoo kale waa la dilay alkhusaaci iyo waxaa kaloo ka mid ahaa wa ummu sacdin islaan la yidhaah maca ixtimaali ayadooy suurtagal tahay an takuuna inay tahay ummu sacdin hiya mowlaata ibnu khadr addoonta ibnu khadal inay tahay oo waxa weeyaan laba magac in marna magac lagu magacaabay marna laqabkii lagu magacaabay ayaa dhici karta marna umu sacad la yidhi mar waxa weeyaan qayno la yidhi iyo inay isku mid yihiin inay isku mid yihiin labadu waa dhici karta meeshaasaa khilaaf ka jira in umu sacad iyo qayna aa la kala yidhi marka qaynada waxa weeyaan waa laqabkiiiyo waa camalkeedii ku sifaysneed marna waxa weeyaan umu sacadkuna waa kunya marka inay laba kale yihiin inay isku mid yihiinaa khilaaf ku jira maca ixtimaali an takuuna musacad hiya mowlaata ibna khadal inay tahay faydan markaas khamsatun waa shan hadday isku mid yihiin ow sittatu nafarin ama waa lix hadday laba kale yihiin haddii dumarku laba yihiinna waa lix waa lix wa ama aladiina kuwii aslamuu islaamay marka kuwii islaamay oo raxmadda ilaahay ay gaartay wa kaanuu waxayna ahaayeen qad harabuu kuwa cararay aw ikhtafuu ama isqariyey oo dhuntay ama waa carareen ama waa dhunteen uma stumina kadibna ammaana lahum ayaga loo dalbay oo waxa weyn nabadgeliyo ayaa looga weydiiyey nabiga sal اllahu calayh wasalam fa jaa-uu waa yimaadeen wa aslamuu waa islaameen ta carareen ee ammaan nabiga loo weydiiya nabigu ammaanu iska siiyey saasay ku yimaadeen wa aslamuu waa islaameen fahum dadkaas waa cabdulaahi ibnu sacdin ibnu abi sarxib ayaa ka mid ahaa ninkaas ayaa ka mid ahaa iyo wa cikrama ibnu abi jahlin ayaa ka mid ahaa cikrama waxa weyaan waa cararay yaman uu u cararay isagu markii nabigu yidhaah meeshii lagu arka lagu dilo yaman u carar marka xaaskiisii ayaa nabiga u timi sala allahu calayh wasalam oo ammaan u weydiiday nabiguna oo iska ammaangeliyey markaasay inta ka daba tagtay ay soo celiday wuu islaamay marka islaamnimadiisuna waa wanaagsanaatoo saxaabi jaliil ah ayuu noqday waxaa kamid ka mid ahaa wahabaar ibnu lswad ayaa ka mid ahaa dadkii asna islaamay waxa weeyaan ninkaas wuxuu ahaa ninkii zaynaba binti rasuulilaahi sal allahu calayh wasalam markay soo hijrootay waxa weeyaan u bambaxay oo wadada u galay oo argagixiyey markaas inta kuftoo meel dhagaxa ku dhacday aa waxa weyaan ilmihii caloosha xataa ka soo dhaceen ilmihii caloosha ugu jiray waxa weyan halkaas uga soo dhaceen marka dulmigaasuu gala dulmigaasuu gala intaa ka nixiyey oo meel dhagaxa ku kuftay aa ilmihiina xataa ka soo dhaceen marka dhibaatooyinku geystay ka mid ahe marka haddana sidaasoy tahay ilaahay raxmaddiisiiya haleeshayo waxa weeyaan waa islaamay nabiga sal اlahu alيه waslm w iska daayay nink islaamkiisina waa wanaagsanaad islaamkiisina waa wanaagsanaad waxaa kaloo ka mid ah dadkii islaamay awala markii hore in la dilo nabigu xukmiyey waa qaynatun gabar hoobalad aheed ama fanaanad aheyd gabadhaasoo ukhraa kale gabadhaasoo libni khadal u sugnaatay gabar kale addoonah u lahaa oo iyada laftirkeedu ku heesi jirtay nabiga caydiis nabiga inay caydo ayay ku heesi jirtay laftirkeedu waa islaamta iyadana khalaas iyadana waa layska nabadgeliyey arbacatu nafarin haaulaa'i kuwaanuna arbacatu nafarin waa koox afar ah qiila waxaa la yidhi waa aydan noqoshay kacb ibnu zuhayr waxaa kaloo ku jiray kacb ibnu zuhayrna waa la yidhi kacb ibnu zuhayrna dadkaas ayuu ku jiray ayagana waxa weeyaan layska cafiyey oo islaamay sidaas ayaa la yidhi waxaa kaloo ku jiray waa waxshiyu bnu xarbi waxshiyu bnu xarbi oo ah ninkii xamse dilay ninkii xamse dilay isna waa islaamay khalaas sidaasaa layskaga cafiyey sidaasaa loo cafiyey waxaa kaloo ka mid ah waa hindu bintu cutba imra'atu abi sufyaan oo aan soo marnay iyadana waa islaamtay waa kinta inta soo niqaabatay islaamtay kadib nabiga la hadashay sabcatu nafarin haaulaai kuwaanuna sabcatu nafarin waa koox toddoba ah toddobadaas waxa weeyaan way islaameen dadkii marka hore nabigu dilka ku xukumay ahaayeen laakiin hadday islaameen khalaas hadday islaameen nabigu waa iska daayey sal اllahu alيh wasalam waa iska daayey xataa gobol ka mida waxayla cajaa'ibka waxa weeyaan ibnu abi sarxi oo kaleeto markuu yimid intii uusan islaamnimada muujin markuu yimid nabigu xoogaayuu ka aamus bal in nin saxaabi inta degdego dilo markii wax dilo la waaya isagana iska iska islaam khalaas nabiguna waa iska daayey la dilu ku xukunna intuusan islaamin marka bal nin saxaabi oo cabaar u aamusay nabigu sal allahu alay wasalam bal wax ta degdega madaxa ka jara wax degdega saxaabaduna xoogaa nabiga aad ay waxa weeyaan amar oo cad un maahan markaase waxa weeye aad mar hadduu joogo kuma hormari jirin shib marka ninkiina waa islaamay khalaas baxsay baxsay islaamnimadu marka wax aad u weyn ayay aheed oo aad loogu badbaado aad loogu badbaado waktafaa waxaa dhuntay aakharuuna kuwa kale khawfan cabsi calaa anfusihim nafyaalkooda ay u cabsanayaan qaar kale cabsi la dhuntay oo nabigu uusan xukumin xataa duuna an takuuna iyadoysan ahaanin dimaa'uhum dhiigyaalkoodu qad uhdirad kuwa hudub laga dhigay minhum dadkaasuu ka mid ahaa safwaan ibnu umaya de waxa weyan waa oday weyn oo raggii waxa weyn aad ula dagaalamay diinka ka mid ahaa waxa weeyaan iyo wa zuhayr ibnu abi umaya iyo wa suhayl ibnu camrin oo ninka madaxda ka ahaa waxa weyn sulxulxudaybiya dhanka quraysh oo dhan matalaayey ah uma aslama haaulaai kuwan waa islaameen kulluhum dhammaantood fiiri ninkaas waxa weeyaan waa islaamay khalaas cid taabayda male muslimiintii saasuu ka mid yahay xataa nabigu ma hudur yeeli markuu soo galay waana ninkii maalinkii heshiiska markii la qoraayey markii uu yimid waxa weeyaan abujandal wiilkiisi oo awrdabarayna uu nabigu yidhi wiilkaas bis ii daa ha markaasuu yidhi heshiiskula geli maatadan kan ii celi war wiilkan ii daa weli warqadda lama qorin waxa weeyaan muslimka ixsaan leh ayagaa cafis leh ayagaa tasaamux leh gaal ixsaan ma leh ma leh salaatulfatxi salaaddii oo guusha nabiga sala allahu calayh wasalam maalintii maka ilaahay u furay sideed ragcuu tukaday siddeedda ragca markaa khilaaf culummada wuxuu ka jiraa siddeedda ragca maxay ahaayeen qaar waxay idhahdeen shukran lilaahi ilaahay ugu tukaday qaarna waxay idhahdeen salaatu duxaa ay ahayd ilaa barqadii ahayd marka barqadii ahayd salaatulfatxi markaa shiikha isaga wuxuu maray waxa weeyaan inay salaadaasu shukri inay iska aheed wa dakhala rasuululahi rasuulka alla wuxuu galay sala allahu calayh wasalam duxan waqta duxan waqti barqadiya ayuu galay fii beyti ummi haani ummu haani gabaleda gurigeeda binti abi aalib waa ina adeertiis cali bn abi aalib ayay la dhalatay ummu haani ummu haani gurigeeda ayuu galay nabiga sala allahu calayh wasalam fakhtasala waa qubaystay wa sallaa wuxuu tukaday amaaniya rakacaatin siddeed ragca ayuu tukaday salaata alfatxi guusha salaadeedii ayuu tukaday oo waa salaad guul waxa weeyaan oo shukran lilaahi u tukanayay saasay uu leeyahi sheikhu waxa weyan ahlucilmiga gabalna waxay dhahdeen maya salaatu duxaa ayay ahayd see u tukaday sideed ragca ma isku xidhe maya yusallimu xaaluu salaamo naqsanayo fii kulli ragcatayni laba rag oo kasta wa kaanat ummuhaani waxay ahayd qad ajaarad mid badbaadiday xamweyni laba oo dumaashi labadaasoo laha iyada u sugnaaday xamwi waxaa la idhaahdaa gabadha ninkeeda ragga ka soo jeeda xaggeeda gabadha zawjkeeda zawjkaas ragga xaggeeda ka soo jeeda oo macnaha zawj ninkeeda aabiis waxa weeyaan walaalkiis adeerkiis in adeerkiis kuwaasaa la yidhaahdaa marka laba nin oo zawjkeeda ay qaraabo ahayeen oo gaalaha ay badbaadsata ay tii labadan anaa badbaadiye lama taaban karo qad ajaarad way badbaadiyey way badbaadiday xamweyni laba oo dumaashiyoo lahayada u sugnaaday wa araada caliy ibnu abi daalibaa wuxuu doonay an yaqtulahumaa inuu dilo labadooda inuu dilo ayaa cali doono walaash walaashiis ah waa gabadha ummuhaani waa walaashiis cali bn abi aalib fasa'alat rasuulalahi rasuulka allay weydiiday sal allahu calay wasalam rasuulkay weydiidayoo waxa weeyaan markii uu cali damcay inuu dilo gurigi inta gelidayoo ku xiratay ay rasuulka u tagtay sal allahu calayh wasalam rasuulkay u tagtay markaasay ti rasuulka allow labadaas nin oon anugu badbaadiyey uu rabaa cali inuu diluu sheegana inuu dilaayo markaasaa nabigu hadalkan yidhi sal allahu calayh wasalam faqaala rasuulku wuxuu yidhi qad ajarnaa waan badbaadinnay man ajarti qofkaad badbaadiday yaa ummahaani ummahaani eg taasna waxa weeyaan qofka muuminkaah muslimiinta qofka ka mid ah qofkuu badbaadiyo khalaas qof kale ma taaban karo saas weeyaan diinka islaamka xataa gabaraa badbaadi karta waxaa badbaadi kara waxa weeyaan nin qofku rabaada muslimiinta qofka ugu yar ayaa waxa weyn badbaadi kara qof muumin ah qofka ku dhego khalaas wey inta kaloo mu'miniinta waajib waxaa ku inay ilaaliyaan badbaadiyaan taas waxay ku tusaydaa marka mu'miniintu siday u siman yihiin siday xurmadood u siman tahay qiimaha ay leeyihiin iyo qadarinta sidaasay ku tusaydaa waa gabar hadday gaal ku darto laakiin haddii waxa weeyaan haddii xataa qof muslim uusan wax kaa celin karin dee hadyigii nabiga markaas ma aha haddii xataa muslim adoo ku dhegan lagu lagala dhego oo lagu yidhaha war muslimkan iska daa oo lagaa celin waayo dee hadyigii nabiga ma aha soo maa ma aha gaalka gaalka ah haddii qof muslim uu ku dhego oo yidhaha warkan anaa badbaadiyey khalaas waa inaad nabadgelida waa inaad nabadgelida xurmada qofka muuminka iyo qadarintiisa ayay ku tusaydaa iyo muslimku siduu u sinan yahay taas ayay ku tusaydaa bilaalun bilaal bilaaloo yu-adinu aadaanaya calaa dahri اlkacba kacbada dusheeda ka aadaamaya waxaana waxaa galay waqtu salaati duhri salaadii duhur waqtigeedii faamara rasuululahi rasuulka allah amray sala allahu calayhi wasalam bilaalan bilaal faadana wuu aadaanay calaa dahri lkacba kacbada dusheeduu ka aadaan wa kaana daalika arrinkaas wuxuu ahaa bimansilati bimansilati iclaanin ogaysiin booskeed can duhuuri lislaami islaamkii guulaysigiisa la iclaamina waxa weeyaan laba dhinacba calaamaday ka ta oo islaamka inuu guulaystayay u ta dhinac waxa weeye haddee meeshii shirkiga lagala jaari jiraa tawxiid lagala jaaray iladinku waa tawxiid waa tawxiid waa tawxiid marka dhinacaas waxay tusaydaa islaamka inuu guulaystay dhanka labaad bilaal oo nin xabashi ahoo madow ayaa kacbada korkeedii koray oo ka addimaya meeshii quraysh ay ku faani jirtay waxay tusaydaa kibirkii jaahiligu inuu dhammaaday muslimiintu ay sinmeen qofka lagu qadariyo tawxiid waxa weyn taasay tusayda marka taasuna waa dhinac kale oo jahligii iyo jaahiliyadii iyo kibirkii gaalada inuu jabayay tusayda marka guul weyn ayay noqotay waxayna calaamad u noqotay in islaamkii guulaystay waqad raaqa wuu farxad geliyey daalika arrinkaasu almuslimiina muslimiintii muslimiintii aad u farxadgeliyey arrinkaasu waqad raaqa wuu farxadgeliyey daalika arrinkaas oo adinka bilaal ah almuslimiina muslimiinta biqadri maa shay qadarkiisaoo kaluu farxadgeliyey aqaada uu ciilgeliyey almushrikiina mushrikiintii gaaladii mushrikiinta sida uu ciilgeliyey arrintaas carada ay geliday waxa weeyaan nin madow inuu kacbadii ay ku faani jireen korkeeda istaago oo waxa weyn haddana ku dhawaaqayo ayaga diinkoodii didkiis ilaa tawxiid weeye adinku marka aad ayay uga cadhooden waxay dhan bal waxa fiiri kor kor saaran kacbadeenni marka aad ayay arrintaas cara badan ugu beertay mu'miniintiina aad ayay u farxad geliday marka waxa weyn in mu'miniinta la farxad geliyo gaaladana la carogeliyo waa maqaasida shareecaday ka mid ayay ka mid tahay waa shay weyn shay weyn weeye walxamdu mahadlilaahi alluu sugnaada allahaas oo rabbialcaalamiina caalamkao dhan barbaariyey iqaamatu rasuulillaah rasuulka ilaahay nagaashadiisii sala allahu calayhi wasalam bimakata maka uu ku nagaaday walamaa tamma markuu dhammaystirmay fatxu makata maka furashadeedii taqawafa waxaa cabsaday al ansaaru ansaar waxayna ka cabsadeen an yuqiima inuu ku nagaado bihaa maka rasuululahi rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalam li'annahaa maka beledu waa nebiga beledkiisii wa baladu cashiiratihi waa tolkiis beledkoodii wa qowmihi waa qowmkiisa beledkoodii marka waxay is yidhahdeen beledkiisii haddii ilaahay gaalada uga kacshay waxa way nabigu inuu beledkiisa iska dega waana khayru bilaadillaahi cala aliطlaaq soo ma jeedid waaba khayru biqaaci ilardiba marka waxay is yidhahdeen khalaas amanka nabiga amin ka soo guura nabiga ay la joogeen inay la tukanaayeen cilmiga afar iyo labaatan sax ka dhegaysanayeen inuu ka soo guuro maka iska dego arrintaasay aad uga walwaleen laakiin fiiri nabiga sala allahu calay wasalam hadyigiisa wadaalika arrinkaas xiina waqtigiiay ahayd markay cabsanayeen kaana rasuululahi rasuulka alle uu ahaa sala allahu calayhi wasalam cala safa buurta safa korkeeda mid saaran markuu buurta safa korkeeda saarnaayoo ducaysanayey markaasay ahayd raafican xaaluu kor u qaadayay yadayhi labadiisa gacmood yadcuu xaalu ducaysanaa falammaa faraqa markuu ka soo jeestay min adducaa'i ducadii qaala lahum wuxuu ku yidhi macaad allaah ilaahan ka magan galay almaxyaa meeshaan ku noolaanaa maxyaakum waa meeshaad ku noolaataan walmamaatu meeshaan ku dhimanaana mamaatukum waa meeshaad ku dhimataan ilaahan ka magan galay inaan waxa weeyaan maka dib u soo dego laba dhinacba saas u yeelaa koow xaaladii uu ku dhibbanaa waa nimankii watay ee xabadka u garaacay inay ka difaacaan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa ay haweenkooda iyo carruurtooda ka difaacaan marka nabi moxamedna sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ahayd hadyigiisa man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuhu qofka abaal idin gala u abaalguda nabigaa saas yidhi sala allahu calayh wasalam marka shalay asagoo buuraha lagu dhex ayrina inta wateen maalinkii beledkiisa uu furtay inuu ka soo guuro maya ma yeelayo tan labaad ilaahay dartiisu meeshaan uga hijrooda qofkana beledka uu ilaahay dartiis ugu hijiro dabgi waa inuusan ugu laaban oo sidaas waa saxaabada amray nabiga sala allahu calayh wasalam qofkii muhaajirka ahaa ee maka ka hijrooday inuusan saddex maalmood ka badan joogin xad marka waxa weeyaan ilaahan ka magan galayo inaan meeshaan deganaado ka cabsanin aaday u farxeen markaas aaday u farxeen nabigu aad u abaalgud badnaa wuxuu jeclaa qofka wanaag u samay inuu u abaalgudo dadkiisana saasuu amray oo wuxuu ihi qofkii abaal inin gala u abaalguda haddaad abaalka xataa gudo weydo oo qofka waxaa dhacda inuu abaalku kuu galay aadaanba gudi karin u duceey duco ku daldal markaas sidaas weeyaan macaad allah ilaahay aan ka magangalaa macaad allah laftigaasu siiratu ibnu hishaamay ku taallaa xadiid inta kalena muslimka ay ku taallaa saxiix muslimka intaan dambe oo ah almaxyaa maxyaaku meeshaan ku noolaana idinkaa saara meeshaad ku noolaataan wey walmamaatu meeshaan ku dhimana mamaatukum sidii ay noqotay madiinuu dekanaa ayadiya ilaahay ku oobsaday madiinaa lagu aasay nabiga sala allahu calayh wasalam madiinuu hadda ku aasan yahy salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fatmacanna way xasileen alansaaru ansaar wadahaba waa tegey khawfum cabsidoodii wa farixo waana farxeen cabsidii waa ka tagtay waa farxeen nacam baqiya waa baaqi noqday rasuululahi rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalam bimakata maka tiscata cashara yowman sagaal iyo toban maalmood ayuu ku baaqi noqday sagaal iyo toban maalmood ayuu ku baaqi noqday nabiga sala allahu calayh wasalam maka yujadidu xaaluu cusboonaysiinayo macaalima alislaam astaamihii islaamka calaamadihii diinta islaamka lagu yiqiin asagoo cusboonaysiina dadka baraya wayuahiruhaa xaaluu dahirayo maka oo uu ka dahirayo min aahaari aljaahiliya gaalada raadadkoodii sanamyadii waxyaalihii lagu yiqiin gaalnimada calaamadaheediiu tirtiray waa hadiga nabiga sala allahu calayh wasalam meesha muslimiintu ay qabsadaan in laga tirtiro calaamaadka jaahiliga calaamaadka jaahiliga waxa weeyaan tawxiidka iyo shirkigu lid ayay isku yihiin gaaladu hadday meel qabsadaan waa inay tirtiraan waxay calaamad islaam ku arkaan oo ay u arkayaan inay ka tarjumaydo diinu rasuul sala allahu calayh wasalam diinta islaamka waxay u arkaan way la dagaalamaya ka tirtiraya raalli ku noqon maya maxaad u malaynaydaa waxa weeye mid moryaana oo sheeganaya waxa weye weliba muslimnimo a wuxuu yidhi waddankan balaayaa ku soo badatay balaayo a xamar ku soo badatay wuxuu yidhi annaga waxaan naqiinun xawtaaka howlwadaag waxa weeyaan hodan magacyadaasaa niqiinuy in balaaya ku soo badatay waxaan ku arkay yuu yidhi iskool ay ku qoran tahay bukhaari ibnu khusayme aan arkayo imaam shaafici ha fiiri macnaha qof walbaaba waa yaqaana madhabkiisa iyo calaamadihiisa fiiri ha magacyadii horeeto ma garatay waa niqiinu yidhi annagu magacyadaas magacyadaan naqaano soo ma jeedid laakiin kuwan kale wuxuu yidhi balaayaa wadata balaayaa wadata macnaha diin islaamaa wata diinkii islaamku marka cadow uu u yahay soo ma jeedid inay waxaanu calaamada ka tarjamayaanu ku tusaa oo dadkaanu waxa ay bukhaari ibnu khusayme imaam daarami maxamed ibn nasr almarwasi shaafici waxay loo qoraya raadkoodii ugu soo dhex rabaa raadkoodii iyo waxay wadi jireen aan rabaa meesha inay ka noolaadaan soo ma jeedid laakiin magacyaal shuuciyiin iyo wax baxshay aanan garanayn shingaani iyo wax kalaa waxa weeyaan wax qiimaan ma leh wax weynoo qiimaan kuma fadhiyaan marka had u malaynayda magac iyo ka warran u dhibsana calaamad ka weyn iska badaayo had u malaynayda subxaan allah marka nabiga sal اlahu alيه wasalam magaaladii markuu qabsaday wuxuu tirtirayay muddadaas waxa weyn calaamadihii gaalnimada iyo jaahiliga raadkoodii ka dahirayay magaalada calaamadihii islaamka astaamihii lagu yiqiinna waa muujinayey waa muujinayey waqad jadada wuxuu cusboonaysiiyey nabigu ansaaba alxarami xaramka xuduudihiisa xaramka xuduudu leeyahy ilaahay weynaa unbaa iska xifdinaya waxa weeyaan sidaad u socoto waxaa arkaydaa nihaayatulxaram xaramkaa ka bixi rabtaa waa dhammaada waa dhul iska cidlaa tabeele laga taagay waqtigaas nabiga sala allahu calay wasalam ninuu u diray oo uu yidhi soo cusboonaysii markaasaa xuduudihii oo dhan la soo calaamadiyey xaramka meel kasta meeshuu ku egyahay wanaadaa nabigu waa dhawaaqay wanaad cafwan wanaadaa waxaa dhawaaqay munaadiihi nabiga kiisii dhawaaqay mid nabigu diray oo uu yidhi dhawaaq kaas ayaa dhawaaqay wuxuuna ku dhawaaqay man kaana qofkii ahaaday yu'minu mid rumaysan billaahi allah iyo walyowmi alaakhiri maalinka qiyaamaha falaa yadac yuusan ka tegin fii beyti gurigiisa sanaman sanam yuusan uga tegin ilaa kasarahu waa inuu jebiya qof alla qofkii ilaahay iyo qiyaama rumaysan gurigiisa yuusan sanab uga tegin waa in la jajabshaa maahan taariikha laga dhigana waa aahaar qadiima maahan aahaar qadiima maahan dhaqan gaalaad weeye waa aahaar jaahiliya waa in la gubo la burburiya maahan aahaar qadiima oo waxa weyn taariikh iyo martaaxif iyo midna laga dhigi maaha waa la jajabina waa la guba ibara laga dhiga dhammaan wixii la caabudi jiray intaas dadku u iclaanshay kuwii la yiqiinna ciidamo u kala diray adigu sanam hebel aad soo burburi adiguna sanam hebel aad soo burburi mid walba nabigu nin u diray salawaatullahi wasalaamu calayh waa la burburiyey waxyaalahu nabigu burburiyeyna waxaa ka mid a qabuurihii dhisnaa oo cali bnu abi aalib waxa weeye shaqadaasuba u xil saarayba cali bnu abi aalib shaqadaas u xil saaray nabigu sala allahu alay waslam waa xadiis saxi muslimka cali bn abi aalib ayaa igu yidhi u leey abilhayaaj alaa abcauka calaa maa bacana bihi rasuul lahi sal allahu alay wasalam war shaqadii rasuulku ii diray markuu diraa laba shayuu nabigu ii xil saarayuu yidhi qabri dhulka ka sarreeya inaadan ka tegin illaa waa inaad dhulka la sintaa tan labaadna taallo meeshaad ku aragto waa inaad tirtirtaa labadaa shaqaa nabigu dira haye makuu dira ii dir asnaadii shaqo qabsay soo ma jeedid waa laba shaqo aad u muhiima qofkii maanta loo xilsaar wasiir waxaad ka tahay qaburuduminta ka waran shaqo weyn wey shaqo weyn wey sidoo kale nabiga kadib fiiri nabigu markuu cali u diray yaa ku xigay nabiga sala allahu calay wasalam abuubakara khaliifkiisii ah soo maaha abubakar waqtigiis waxay ku dhammaatay labadii sano iyo dhowrkii bilood waxa weeye murtadiintuu la dagaalamaya macu zakaadkii waxaa ku xigay cumar bnu lkhadaab cumar bnu lkhadaab ciidanku markay furteen shaam waxay arkeen qubuuro baryada lala aadayo sida ku qoran waxa wey minhaaji sunnati nabawiya ma ujeedaa wuxuu idhi tirtira qariyana meel kale ku aas tustar markii la furtay anas ibnu maalik wuxuu yidhi abuu muusa alashcariya warqad u qoray waxaan aragnay yuri nin santuuq ku jira oo sandheer leh ninkaasaan aragnay maxaan samaynaa warqaduu soo qoray cuna oo uu leeyahay waa nabi nabiyaalka ilaahay ka mida ciiddu ma cunto dabna ma cuno meel adiga iyo nin saaxiibkanta qaadaan qof kale uusan noqon kusoo aasa weliba waa sheega waxaa ku jirtay waa markay adow la dagaalamayaan ay gargaarka ku weydiistaan markay roob waayaanna gargaar roobay ku dalbadaan macnaha ilaahay ay ku tuugaan oo ugu tawasulaan waa la caabudaa soo ma jeedid markaasuu yidhi waxaad ku aastaan meelaan qof kale oqoon aniga iyo abuu muusa alashcari aasnayu ya aniga iyo abuu muusa alashcari aasnay meelaan qof kale oqoon saasuu leeyahy anas ibnu maalik idan saw waa nabigii sal اlahu alay waslam fiiriy cumar ibn اkhadaab haddana cali markii uu noqday waa kan abilhayaaj u diray hadyigii nabi moxamed iyo khulafadiisii soo ma ah in waxa weeyaan qubuuraha la dumiyo kuwa la caabudayana lagu qariyo meel aan qof yaqaan la arag marka maxamed cabdiwahaab miyaa bilaabay ya nebi maxamed iyo maxamed cabdiwahaab yaa horreey ma kala taqaana acuudu billah war maxamed ibn cabdiwahaab waa qarnigii labiyo tobnaad uba dhashay soo ma ogi qarnigii labiyo tobnaad bilowgiisii u dhashay kun boqol toban iyo kowdii qarnigii saddex iyo tobnaad bilowgiisiina waa dhintay oo waxaan umalaynaha waxaa kun iyo laba boqol iyo kun boqol toban iyo shan cafi jazaaka allah kun boqol iyo toban iyo shan kun boqol toban iyo shan qarnigii waxa weeye saddex iyo tobnaad bilowgiisiina waa dhintay soo ma jeedid marka waxa weeye waxaa la rabaa qofku mas'alada marka uu raba inuu taqriiriyo inuu asalka geliyo waxaan hadalkaas u leeyahay waxa weyn dadka gobol iyagoo qayrkii raba haddana ma isbaati karaan oo waxa weyn waxaad maqlaydaa qabuuraha waa in la dumiya waa sharci shimaxda cabdiwahaab aaba dumi jiray sax weeye in la dumiyaana waa sharci shimaxmedna waa dumiyey laakiin qofkii caamiya ama se qofkii mufsid ahaa ee awal u doodaya sharta intaas marka lagu simo muxuu u fahmaa wuxuu fahmayaa madhab uu bilaabay maxamed cabdiwahaab intaas marka qaanic ma noqon karto waxaa la rabaa waxaanu diinu rasuul ma yahay mase maaha khalaas haddii hadyigii nebi moxamed uu yahay sal allahu calayh wasalam hadyigii saxaabada uu yahay hadyigaasna culummadii muslimiintoo noolaydii sunnada nabigu shee maxamed cabdiwaab ka mid yahay annaga yaan ku raacaynaa haddaan sidii oo kaleta raacno yaan ku raacaynaa nebi moxamed sal allahu calayh wasalam nebi moxamed aan ku raacayna abubakar aan ku raacayna cumar aan ku raacayna cali bn abi daalib aan ku raacayna waxaa la rabaa marka mas'alada asalka in laga sugo asalkeeda in la sugo خلاص marka waxa weyn hadii aad aragto qabri la duminayo waxa weeyaan garo shaqadii nabi maxamed saxaabadiisa inay ah hal yaabin hadin allah ku dhinta loo soo dhigtay hadin ah ku dhinta idna waa socotay dadkan nool nool shirkiga laga badbaadina ku dhinta idna waa socotay kaas waxa weeyaan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wala kuma kasabtu ummatas waa dhimatay waxay la kulmi lahayn waa la kulmeen ayaga idna lama dagaashana waxa la dagaashan yahay waxay tahay shaydaanka dadkeenan inaan la ka fidnayna la rabaa dadka noolnoola loo naxariisana ayagaa la badbaadina ayagaana loo naxariisana loo gurmana ilaahay baa loo gargaaraya sidaas way waa diinu rasuul in qubuuraha la caabudayo la dumiyo laguna soo aaso weliba waxa weyn haddii si kale shirkiga lagu jooji waayo maxaa yeelay maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib waa noocaas shaygan waajibka si kale lagu gaari karin waa in la gaaro lagu gaaro mar hadduusan xaaraan ahayn marka nabi waa ilaanshay in la burburiyo asna waa u diray waa kana hadmu cuzza sanabkii cuzzo ahaa dumintiisa wa suwaaca iyo sanabkii suwaaca ahaa dumintiisa wa manaata iyo sanabkii manaata ahaa dumintiisa sanamyaalkaas oo waxa weeyaan la duminayo oo mid mid loo duminayo ولخمس وعشرين من رمضان شن يلباتن كتغين بش رمضان بعث رسول الله رسولك الله تري صلى الله عليه وسلم خالد بن وريد في ثلاثين فارسا صد فردولي الله تري إلى نخلة ميش مدعيد لنا نخلة أيو أدري محو أدري ليهدم إنو الدنيا درادد العزة سنبت عزة لنا هذا إيا وهيكلها هيكل كده haykalka waxaa la yidhahdaa sadrulkaniisa meesha oo sanabka lagu caabudayo awalkeeda dhismo ka dhisan wey dhismaha ka horeeyo sadrulkaniisa ayaa la yidhahdaa haykalka marka ayada iyo dhismaheediiba inuu dumiyo saasaa nabigu u diray sal allahu calayh wasalam fatawajaha ilayha xaggeeda u jeestay waa aaday wahadamaha waa soo dumiyey wa kaanad waxay ahayd akbara asnaamihim sanamyaalkooda midka ugu weyn ayay ahayd sanamyaalkooda midka ugu weyn ayay ahayd weliba waxaa muhiim ah markuu tegey oo soo duniyey ayuu soo laabtay nabigu u yimid sal allahu calah wasalam marka nabigu waa weydiiyey wuxuu yidhi waxaad aragtay ma la arkaa wax aan arkay lama arkuu yidhi markaasuu nabigu yidhi waxba sooma adan dumin dee dhismihiina waa soo burburiyey ee orod inta laabato soo dumiyo waa laabtay khaalid isagoo aad u caraysan seeftiina gashuu kala sii baxay isagoo seeftiisa hore u siita oo meesha ku sii socda waxaa soo baxday imra'atun curyaanatun sawdaa naashiratu ra's islaan madow oo qaawan oo tinta ay filfilta a soo baxday markaasuu ta seefti qaato laba cad ka dhigay jow kala sii markii uu arkayna waxaa qayla dhaamiyey kii qaaduunka sanabka u ahaa qayla dhaamshay bis seeftiu laba cad uga dhigay markuu laba u kala gooyuu rasuulka u tegay sal allahu ala sl markaas u sheegay markaasuu nabigu yidhi nacam tilka alcuza waa taasaa cuza shaydaankaasa la cabudi jira waa shaydaankiisoo ma jeeda waa shaydaan اه واتاسون نبي العزة marka shaydaan marka waa noocaas marka waxa weeyaan sanabka sanabkii sidaas lagu soo dumiyay thumma arsala nabigu wuxuu diray amr ibn al-aas fi ramadaan nafsi bi ramadaan uu diray li yahdima si uu soo dumiyo uu soo dumiyo suwaa sanabkii oo suwaa la dhigi jiray suwaa hadda ogow asarkiisa waa nin saax waa nin saalix ah oo waxa weyn wad iyo suwax iyo yaquus iyo yaquuq iyo nasri shantooda waxa weeyaan mid mid ay u caabudi jireen quraysh ah araba mid mid u caabudi jirtay mid mid ay u caabudi jireen qoom nuux sidii looga dhaxlay ayay u caabudi jireen marka suwaxana nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu diray amr ibn aas liyahdima suu soo dumiyo suwaxa wa huwa suwaxa a'zamu sanam sanabka ugu weyn ayuu ahaa lihudayni weyn hudayl ayaa caabudi jireen كان وحوها هيكل هيكل كيسا اسمهيسا على قرابة 150 كيلان بقول يكنتون كيلومتر ميل وشيرتا شمال شرقية مكة وحويان وقوي بري مكة فذهب إليه وآدي وهدم وسود دميي وأسلام وإسلامي سادينه ننكي وارديها كأهاي وقادونك ننكي قادونك وحويان قبرك اسكشقينه هلا مؤكتها عجائبتها dadku haddaysan waxna aqrin wax badan wixii horena gaalnimadiina isan aqoonin mararka gobol waxa iskaga darmayo shaki ka galaya waxa weyn wax islaamnimo lagu sheegayo iyo sanamyaalka sanamyaalku reesadanay lahaayeen sidaas oo u qidmeeya hadeer qubuuraha masar ee la caabudo kulligood sadanay leey oo u taagan ka war sidii sadana u leey ah oo qubuurahaas u taagan marka wax shakiya oo qofka ka gali kara male in la caabudo sanamyaal yihiin marka halkaas uu yeel waa soo dumiyay ninkiisa danada ka ahayo qaadunka uu ahaa waa islaamay lima shay dartis raa uu arkay min ajsi sanamka inuu isdifaaci waayo ilaahi dhamaa meesha lagu sugaayay markuu arkay in la iska burburiyo wax iska dhacayn uu iska islaamay macnaha waa fawaaida ay taraydo markan fiiri qofkan waxa weyn cirkii dhulku kala haya badda iyo dhulka isaga kala celiya duufaanuhu celiya afar wiil u tagtan ka burburiday qabriga kala baxda lafi xuu celi waayo markaas dad badan ah waxay dhici kartaa inay ka joogsadaan oo isan dib dambe u toogin ah ninkii dhamaayo la lahaa waxa weeyaan ilmuhu keena badda agteedu waxa weeyaan degayo ka soo duulaa waxa weeyaan haddii inta afar wiil u tagto agta mariday gurigii weynaayo laga dul dhisay oo qabrigii jajabiyeen ay lafii jawaan ku shubteen uu iska celi waayey kadib adiga wax ma weydiisanay qof dhifa maahan iska fitnaysan maahane oo inkaaru iskaga dhacday waxa weeyaan dad badana wax fahma markaas dad badana wax fahma waxay garanayaan lafiisi nin difaac waayo jawaan lagu shubtay ha inuu sanasay wax xilay ha biiri waxyaalaha ayaanka daran waxyaalaha lagu yaqaan dalaalka calaamadihiisa waxa kamid ah leeyahay tanaaqulka isburburinta tanaaqul fiiri markii qubuuraha gabal la buriyay gabal ah hadleen waxay yiraahdeen waxa weeyaan lafi waa la qaado yahuud alaga gada meel oo cirku dhulku ka gariiri jiray oo dhulgariir ka jira balaayo ka jirtay aa lagu aasay si dhulgariirka ay u celiyeen billaahi calaykum nin la fihiisii wiil iska sito oo ka cesha waa dhulgariir micile waa mid taas marka waxaa ka daran fiiri marka dib ah waxaa la rabaa in loo caabudo markaasa maxaa leeleeya ma taqan shiikh in la bixiyo ma u malaysaa dubaha markaas lagu dhiftay uu dhulka hoos usii gala dubaha markii lagu dhiftay dhulka hoos u gala marka oo shalay idaacada markaad kala heed yahuuda laga gaday muwadan is ogeyn warkii waa yaalaan hayta hoos u galay tan labaad xuu la dhuuma haduu tabar leeyahay a'uudu billaah wax oo moobtahay baadilka tanaaqulkiisa kamid ah baadilka si isku buriyo ah a'uudu billaah mar waa cararay kule waa dhuntay mar wuxuu leeyahay xabiib ila mar wuxuu leeyahay lafay waa la gaday marka waxa soo dhan waa calaamadaha baadilka hayla xaq waa adil tanaaqul ma isbu buri karo ah ma isbu buri karo ma isburi karo marka waa noocaas uma bacaa waa diray nabiga sal اllahu alayh wasalama sayid bna zaydin alashhariy radia allaahu canhu fii ramadaan nafsihi bishaas ramadaanuu diray ilaa manaata ayuu u diray wuxuu u diraynaa manaata laftirkiisu nin saalixuu ahaa nin saalixa ayuu asalkiisu ahaa oo waxa weeyaan xujayda waxa weeyaan qaloonta u shiido sii jiray في عشرين فارسا لباتن فردولي أي الله ديري وكانت وحي اهد سنب كاس مناطة بالمشلل ماشا لها عند قديد قديد اكتيري اهد wahiya manaata sanamu kelbin waa qabiilada reer kelbi sanamkii ay caabudi jireen iyo wa khusaaca qabiilada reer khusaaca iyo wa qasaan qabiilada reer qasaan iyo wal aws qabiilada reer aws iyo wal khasraj qabiilada reer khasraj fa ataahaa waa u tegay sayid ibnu zayd wa kasarha waa jajabiyey wahadama waa dumiyey haykalaha dhismaheediina dhismo weynoo meesha sanabku yaalla ka horeeyo wey haykalu bacثu khaalidin bacثu khaalidin khaalid diriddii loo diray ilaa bani judayma reer bani judayma reer bani judayma diriddii loo diray uma bacaa waa diray nabiga sal اlahu alayh wasalama khaalid bna weliid khaalid ibna weliiduu diray fii shahri shawaal bisha shawaal ayuu diray ilaa bani judayma reer bani judaymuu u diray muxuu ugu diray wuxuu ugu diray nabigu liyadcuwa khaalid inuu u yeedho lahum reer bani judayma ilalislaami diinta islaamka inugu yeedho diinta islaamka ugu yeedho inta u tagto saasuu nabigu u diray sal اlahu alayh wasalam wa macahu khaalid waxaa la jiray rajulan iyo konton nin oo min almuhaajiriina walansaari ka mid ah iyo wa bani sulaym ka mid ah falamaa dacaahu markuu ugu yeeray ila alislaami qaaluu waxay idhahdeen saba'na saba'na waxay go'aansadeen inay islaamaan laakiin way gara waayeen kelimadii islaamka oo laa ilaaha illa allah muxamad rasuullah way gara waayeen marka carabta waxay ka maqli jireen waxa weeyaan ninkii islaama ayadoo carabtu tiraahdo sabaa waa iisha waa iisha waxay go'aansadeen marka in ayaguna raacaan nabi maxamed sal allahu alay slam ilaa ninkii nabi maxamed raaca dadku soo ma dhiimayn sabaa markaas yidhahdaan sabana sabana oy ula jeedaan anu nabi maxamed aan raaca saas ula jeedaan nabi maxamed aan raacna saas ula jeedaan laakiin kelimadii xataa islaamnimada ma karaan soo ma jeedin waa aqbaleen xaqii laakiin way garala yihiin faqatalahum waa laay khaalid ilaa khaalid waxa weeyaan mar dhow soo islaam waxa weyn waa laay waa laay wa asarahum waana qafaash waana qafaashay uma amara wuxuu amray marka qafaalkii nin walbaaba saxaabadii ka mid ah waxa weeyaan wuxuu wada qayb uma amara wuxuu amray yowman maalin an yaqtula inuu dilo kullu rajulin nin kasta asiirahu maxbuuskiisa mar dambe haddana amar baxshay khaalid markaasuu nin walbaa ku haya ha dilo de waddad islaamay laakiin kelmaddu ka qaldantaa nin walbaa ku haya ha dilo fa abaa waa diiday ibnu cumar cabdullah ibn cumar ayla dili ma illa asagu raggii saabiqiintu ka midi ma dilaayo oo cabdiraxmaan ibn cawfaa diiday oo waaba ismaageen oo hadalayba isdhaafsadeenba cabdullahi ibn cumaraa diiday wa asxaabu cabdullaahi saaxiibadiisoo dhan ayaa diideen daalika arrinkaas walamaa rajacuu markay laabteen dakaruu waa u sheegeen daalika arrinkaas linabiyi nabiga sal allahu calayh wasalam fa rafacnabuu karuu qaaday yadayhi labadiisa gacmood wa qaala wuxuu yidhi maratayni laba mar allaahumma allaw abra'u ilayka adaan beri kaaga ahay mimaa sanaca khaalidun waxaa khaalid soo sameeyey taasna waxay yidhahdeen ahlu sunnahu waxay tusaydaa qofku hadduu wax islaamnimo tusaya uu ku dhawaaqo ama uu sameeyo asalka waa in islaamnimo loo sugo kadib markaas loo shao hadduu kadib naaqid la yimaado waa baabgoodii nimankaas xataa laa ilaha illa muxamad rasulla ma dhih laakiin waxay ayagu muslimnimada u yiqiineen oo ay carabta ka maqli jireen intii ku hadleen intaasay ku hadleen nebigu ilaahay ow beri aan kaaga ahay waxa khaalid sameeyey soo ma jeedid qofka marka islaamnimada wax muujina hadduu la yimaado assalaamu calaykum oo kaleetuu yii ta loo yimid khalaas waa in islaamnimo loo suga ilaa la arko wax ka soo baxa oo khilaafsan sidaas ilaa waxa wey nin dad yidhahdeen assalaamu calaykum saxaabada oo ay dileen aayad qur-aana ka soo degtay oo ilaahay ku eedaynay aayad dhanoo qur-aana samada uga soo degtay soo ma jeedid marka haddiiba calaamad islaamnimo ay muujiyaan ayu calaamad ka muuqata waa in lagu nabadgesha oon lagu diri tan kaleeto waxa ay tahay qofka ciidankaaga garabkaaga naasirkaaga hadduu sameeyo khalad diini ah waa inaadan tabriirin waa inaadan tabriirin ee aad ilaahay uga beri noqotaa waa inaad ilaahay uga beri noqotaa waa sida hadyi nebi moxamed sala allahu alay waslm ma inaad tidhahda maahan maadaama uu aniga raggayga yahay khalaas wey maya saas ula jeedo saasay u tahay maya waa inaadan tabriirin tan kaleeto waxa weeyaan qofka muslimka waxa weeyaan wuu gafayaa waxaa dhacda inuu gafo hadduu gafo gafka un qadarkiisaa lagu qadarina oo waxa weeyaan qofka muslimka ee waxa weyan camalka ku jira inuu gafa qariib maaha waa dhici karta laakiin gafku waa inuu qalad diiniyey oo qofka waxa weyan aan loogu loo tabriirin oo waxa weeyaan ilaahayna looga laabto qofkii uga laabto kii kalena uuga beri noqdo qaladkiina dib loo saxo fiiri nabigu wuxuu ka qabtay marka salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidka hore sunan nasaa'iyuu ku yaalla uma bacaa waa diray nabigu caliyan radia allaahu canhu bimaalin maal la diray hantiya nabiga dhiib wuxuu idhi nimanka inta laga laayay diyadooda hala baxo markay kelimadda yidhaahdeen ka gadaal sabacnaa markay yidhaahdeen ka gadaal wax alla wixii laga dilay diyada dib ha loo baxo xoolo u dhiib nabigu sal allahu calay wasalam fawadaa diyadiiyuu baxshay qatlaahum dadkii laga laayey diyadoodiiyuu siiyey fawadaa diyadoodiiyuu siiyey qatlaahum dadkii laga laayey wa acطaa wuxuu siiyey oo kale xataa maahan waxa weyn dadkii laga laayay keliya badaa maa shay beddelkiis daaca ka dayacmay min amwaalihim maalyaalkooda wixii maalkooda ka dayacmana ayagiina waa loo guday wa fadala waxaa soo haray fadlu xoogaa maalaha soo haray fa tarakahu lahum waa uga soo tegay intaana iska qaato intaana iska qaato islaamka wanaagiisu waa kaasa islaamka wanaagiisu waa noocaas waxa weeyaan qaladka kaa dhaca ha tabriirin ka samafal ka degaar waxa weeyaan markaasaad ilahay nusradiisa helayda ilaahay nusradiisa waxayna noqonaydaa marka waxaaguba alxubu fillaah walbuqdu fillaah ee noqon maydo taageeradaydan jecelahay qofkii iga soo horjeedana waa necbay ma noqonaydo ee waxay noqonaydaa qof ilaahay u gargaarayo ilaahay wuxuu jecel yahay jecel ilaahay wuxuu necab yahayna necab qofkii raba ha sameeyo ama mid adiga saaxiibkaa ha sameeyo ama qof kale ha sameeyo wixii ilaahay necab yahay inaad ribcaato waa inaad ribcaato ilahayna saasaad gargaar uga helaysaa subxaana wa tacaala wa kaana waxa ahaa bayna khaalidin khaalid ibni waliid iyo wa cabdiraxmaan ibni cawf kalaamun hadal iyo wa sharun dhib xoogaa hadalay isqaabsadeen dadkaas waxa weyan la laayey oo qaladka lagu dilay oo khaalid ku dilay ayay waxa weeyaan hadal isku dhaafsadeen marka xoogaa khaalidna hadal adaguu yidhi hadal hadda saas oo cayna ma ahayne xoogaa wuxuu yidhi xoogaa maalmaad naga horreydeen islaamka marka intaasaad iskula fiicantiin miya intaas eh khaalid ilaa cabdiraxmaan waxa weyn waa saabiqiintii waa saabiqiintii marka wuxuu xoogaa maalmaad uu naga soo horreydeen miyaad uun xoogaa sidaas oo kaleeto uun isku fadilayda hadal oo noocaas oo kalea ayuu ahaa ee hadal hadal oo waxa weyn caytan iyo aflagaato kale xataa ma ahayn laakiin hadde waxa weeyaan raggan oo saabiqiinta ah dad oo waaweyn weeye dad ilaahay agtiisa qiimo kule weeye dad oo waxa weeyaan aan la gaarin wey dad aan la gaarin wey marka hadala dhex maray ayaa dhex maray kalaamun hadal iyo washarun liajli maa facalahu khaalidun waxa khaalid sameeyo dadka uu laayay ah falamaa rajacu markay soo laabteen oo wa akhbaruu ay u sheegeen rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalama bidaalika hadalkii dhex maray qaala nabigu wuxuu yidhi mahlan joog yaa khaalidu khaalidow cagtalu ka dhig joog daac ka tag canka adiga asxaabi asxaabteeda iidda asxaabteeda fiiri khaalid laftiis waa saxaabi laakiin asxaabteeda male waa maxay alsaabiquuna alwaluun min almuhaajiriin walansaar wey suxbadiyaa kala sarrayda laa ystawi minkum man anfaqa min qabli اfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajaa min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wakulan wacada allahu اlxusna ilaahay weyna insaafkiisa fiiriya cadigi waxa weeyaan dadkii xaaladdu markay adkeed ee muslimku yaraa maalku yaraa raggu yaraa hubku yaraa cadowgu badnaa dadkii waxa weeyaan maalkoodii naftooda bixiyeen cidna lama ajira markii dambe oo la cisoobay raggii dagaalamay waxa weeyaan ma sina iyo raggaasu laakiin haddana ilahay muxuu gadaal mariyey wa kullan wacaddaa lxusnaa qofkii uun khayr la qabsaday ma hoogin meeshuu rabaa kala qabsadee qofkii khayr la qabsaday marna ma hoogin laakiin ma sinaanaya maalinba baahidu intay la eg tahay ayay ajarku leeyihi nusrada aad bixida baahida markaas islaamku qabo waxa weeyaan iyo cadowgu si u badan yahay nusrada aad bixidaa markaas intay la egtahay la ekaanaysa marka nabigu sal اlahu ala sl u hi da canka aaabi iidda asxaabtayda fawallah allaan ku dhaartay low kaana laka hadduu kuu sugnaa lahaa uxudun buurta uxud dahaban oo dahab ah uma anfaqtaw aad bixido fii sabiililahi jihaad aad ku bixido maa adragta kuma aadan gaarteen qadwata rajulin hal nin ka lahaad uu subax ka lahay oo min asxaabi asxaabtayda ka mid a walaa rawxataw karaaba uu galab caraabayna ma gaarayso buurta uxud haddaad maanta bixido maalinkii la dhibanaa maalinka lahaad uu saxaabi ka lahay marka waxa weeyaan lafdigaas xadiiska lafdiga uu imaam muslim saxiixiisa ku wariyey wuxuu ahaa laa tasubbu asxaabii laa tasubbu axaddan min asxaabii qof asxaabtayda ka mid ah iga caayinina fa inna axadakum low anfaqa mila uxudin dahaban maa adraka mudda nis mudda axadihim walaa nasiifu qof idinka mida buurta uxud hadduu bixiyo ma gaarayo hal mud xataa mud barkiis oo raggaasu bixiyeen